Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maalgashiga iyo Warshadaha Maamulka Somalilan Cabdifataah Ismaciil Ducaale ayaa xariga ka jaray dhismaha xarunta warshadda ay ku yeelaneyso magaalada Boorama. Munaasabadda xariga looga jarayo xaruntan ayaa waxaa goobjoog ah xubno ka socday dowladda hoose ee magaalada Boorama, agaasimayaal, iyo mas'uuliyiin kale ee ka socday Wasaaradda Maalgashiga iyo Warshadaha Maamulka Somalilan. Isu duwaha Wasaaradda Maalgashiga iyo Warshadaha Gobolka Awdal, Nuur Axmed Xasan ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay xaruntan.
waxaa maanta halkani xadhigga laga jaray xafiiskii ay shaqaaluhu ku shaqayn lahaayeen tayarbaa taweyn lagu gaadhaay agaasime intaba markii hore maynu haynin maanta alxamdulilah waa horumar weeyaan ilmuhu markuu dhasho de markaaba ma sara kaco wuu fadhi guguur fadhi bartaa wuu guguurtaa kadibna wuu sara joogsadaa inta ka dabdhimanna insha allah waad gaari doontaan shaqaalaha aad halkani ku sheegtay waa shaqaale aad u fara badan xafiiskii ugu horeeyey maanta ay si rasmi uga shaqo tagaanna xadhiggan ka jarnay intaana inta ka horeysana insha allah wixii kale ee kusoo biiraya insha allah waad khudwadba khudwad u socon doontaan taasina waxa weeyaan waa mudho dhalintii ololahan ku gallay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maalgashiga iyo Warshadaha Maamulka Somalilan Cabdifataah Ismaciil Ducaale oo daafuray xaruntan ayaa kula dardaarmay maamulka magaalada Boorama inay ilaaliyaan dhismaha xarunta isagoo sheegay in qalab waliba loo dhammaystiri doono si ay adeegyada ay ugu helaan bulshada ku nool gobolka Awdal.
maalgashiga iyo warshadaha oo ka furasa xafiiskii ugu horeeyey gobol ahaan gobolka awdal Ee, gobolka awdal marka la eego ee, gobolada somalilan marka laga tago caasimadda hargeysa ee xaruntii ku taallo waa gobolka ay wasaaradda ka joogaan shaqaalaha ugu badan marka muddada hore oo dhan shaqaaluhu may haysan goob ay shaqadooda ku gutaan oo ay fadhiistaan halkan maanta waxaanu ku furaynaa xafiiskii gobolka oo ay ku hawlgeli doonaan shaqaalahaas oo tiro ahaan badan Ee, waxaa kaloo aanu soo kormeeri doonaa aaggii loo qorsheeyey ee, warshadaha oo uu gobolku yeelan doono taasoo horumar u keenaysa gobolka iyo qarankaba Ee, waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka oo nagu soo dhoweeyey Ee, xafiiskuna waa inoo furan yahay wixii ay shaqo u baahnayd ee agab ahaana waa laga heli doonaa insha allahu tacaala inta imika taalla waanu soo kordhin doonaa xafiis shaqadiisa si fiican u guta ayuu insha allah noqon doonaa Xaruntan ayaa noqonaysa xaruntii ugu horeysay oo ay Wasaaradda Maalgashiga iyo Warshadaha Maamulka Somalilan ku yeelaneyso magaalada Boorama, taasi oo ka qayb qaadan doonto maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Awdal.